bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeennimo ee raadiyo isnay waa talaado ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaan waxaa ka mid a beeraleyda tuulada mukay dheere oo taageero ka dalbaday wasaaradda beeraha ee maamulka hirshabeelle ciyaarta fallaartuurka oo madadaallo u noqotay qaar ka mida bulshada ku nool magaalada tanjowar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo kulan wadatashi ah ka daafurtay magaalada tanjowhar hoos u dhac ku yimid qiimaha lagu kala iibsado liindhanaanta suuqyada magaalada jowhar xubinta sarrifka iyo suuqyada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka siishilis oo diiwaan geliyey kiiska qofkii ugu horreeyey ee u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha coronavirus sidoo kalena loo yaqaano covid tobaniyo sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah coronavirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacayso iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo deg deg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan beeraleyda tuulada mukay dheere ayaa taageero ka dalbaday wasaaradda beeraha ee maamulka hirshabeelle wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa iyadoo ay dhammaadeen saameynta fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geystay tuulooyinka gobolkani shabeellaha dhexe ayaa waxa ay dadka ku nool tuulooyinka hoostaga degmada balcad ay bilaabeen tacbashada beeraha oo ay horay ugu baabi'iyeen biyaha fatahaadaha webiga shabeelle tuulada mukay dheere oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ka mid tahay tuulooyinka bilaabay tacbashada beeraha iyadoo weli laga dareemayo raadadkii ay kaga tageen fatahaadaha webiga shabeelle sida uu raadiyo isnaay u sheegay sayid cali mayow oo ah guddoomiyaha tuuladaasi shacabka beeraha beerihii hadda fududaa bilaawna waxaan ku bilownay tabakal wax la yidhaahdo anaga eodba beeraaley iyo xoolaaley waxawaaye al ilaahay iska tabakalaa mogta dad waxaa jiro oo dhul gabiiba joogo oo roobka ilaahay xaggiisa jiro lun u ridaayaa jiro hadda anagana sidoo kale waya ilaahay xaggiisa u ridaynaa mamaana hadda albaabada sidooda u furan yihin maya kan waa dhaay hadda dhaay weeye waxawaaye waa la fujihaa waa la huurihaa waxaa lagu jiidaa amba sida nyaanyoo kale amba sida qaroo kale amba sida bocoroo kale aa lagu jiidaa geley warkeeda ma jiro geleyda waxawaaye cudura cuduraa ku dhacay laakiin sumaartaas oo gedmadooga aa laga yaabaa in laga looga soo goosto waxaan ka codsanaynaa kolley cuduro badan ay mogtahay sida dabeesho kale cuduray wadaa cuduray wadaa alxamdulillah shukr sidii waa boqolkiiba boqol waa fiican taha si fiican ay wanaagsan tahay maya maya tuulada waa burburtay oo waxa waaye tuulada wax hadda naqasho e maba jiraba waa burburtay lamayeeriba xogo ka go-ay guryihii waa iska kor dileen qaarkood biyaa qaatay adi tuulada ku naqasho male horta webigiiaba gawgaalaba alxamdulillah shukr sidii waa boqolkiiba boqol waa fiican taha si fiican ay wanaagsan tahay maya maya tuulada waa burburtay oo waxa waaye tuulada wax hadda naqasho eh maba jiraba waa burburtay lamayeeriba xoogoo ka go-ay gurihii waa iska kordhimeen qaarkood biyaa qaatay adi tuulada ku naqasho mala horta webigii haba gawgaalaba waxa uu wasaaradda beeraha ka codsaday inay soo gaarsiiyaan daawooyinka dhirta iyo abuur si ay usoo saartaan nolol maalmeedkooda marka waxaan coseynaa dawlaha ilaahda sida kahortagoo kale oo caruurta amba mataqaanaa dadweynaha waxaan ka coseynaa degmada ka shabeellaha dhaxo gobolka shabeellaha dhaxo waxaan ka coseynaa inuu shaqsiyaha badan oo inoogu gargaaraan sida daawada oo qudaarta sida cudurada oo oraxaadka ka hortag taasaan coseynaa waxaa hadda yaraaday saameynta fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysanayo gobolkani shabeellaha dhexe kuwaasoo inta badan ay waxyeelo kasoo gaaraysay dadka danta yar ee ku nool deegaanada daedsan jiinka webiga ciyaarta fallaartuurka ayaa madadaalo u noqotay qaar ka mida bulshada ku nool magaalada tanjowar ee caasimadda maamulka hirshabeelle wariyaha iyaga cabdiweli axmed tilowle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
walaagireerereenteydayo raamakuudaho redaarasaalaataale hiyoya gol halkan waa goob lagu ciyaaro gabdhood ama falaartuurka waxaana galab walba ciyaaro laba kooxood waxa ay leedahay ciyaartan shuruudo ay ku heshiiyaan kooxaha ciyaaro iyadoo ay toogtaan koob qiyaas ahaan u jirta boqol mitir ciyaarta ayaa bilaabato sagaalka galabnimo waxayna soo gabagabowdaa lixda maqribnimo ciyaarta waxaa usoo daabasho tago qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo u noqotay madadaalo mar aan booqday xaafadda horseed oo ah goobta lagu ciyaaro gamuutuurka ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah kooxaha ciyaaro waxayna raadi isnaay u sheegeen in ciyaartan ay tahay mid soo jireen ah iyaguna ay ka dhigteen madadaalo annaga meeshaan horta waxaan u imaadnaa een, madadaalo iyo wax oo geedahan shirciga ka mid ah. maan annaga mu u imaadna qamaar iyo fafalaad intaba mu mu u imaadna Een, geedkan waxaa la yidhaha gamuun middaana waa qaanso intaa laga fadhiisanaa waa sida aad arkaysid Een, waxaa loo gamaa dhan- dhankaas baraa loo gamaa I- ilaa boqol tilaab oo kale anaga aan noo tilaabaysan Een, aan ku baashaalnaa waxa oo celid oo foodi iyo intaba ma jirto Een, waxaanu ku dheelnaa qoox iyo qoox aan kula dheelnaa Een, qooxii laga badiyo wax yaroo oo subag ah laga cunaa kooxdii badaysana sidoo kale haddii oo barbardhac meesha uu ku yimaado waa la isdooriyaa Een, me- meeshii todoba ay tahay ama laba todobaad hadday tahay waa la kala marinaa todoba todoba laga dhigaa haddii sideed sideed sideed tahayna sideed sideedaa laga dhigaa sidaasa anaga aan u dhilnaa wallaahi een, mar walbo laga badiyo aniga xanaaq oo waxaan dareemaa oo caadi ahayn markiin badiyna farxad oo waxaan dareemaa oo caani- oo caadi ahayn oo oon in ilaahi waa nin- ninka badiyo waa aragtee een, waa iskaga noqsadaa qusulka marka waa kala baxan tan gamuun waaye gumac waa feera jibisaale ninkii wuxuu ku dhigta feera waan cabadi dhan waan wahaara asiga waa go- s- waxaa waa kabdhood waa taas fallaar waa saasay u bixaysaa laba fallaar ay leedahay saay u bixay hadday ku gasho inaba midaskii goynayso maalma kaa go-ayso mariidkiina kugu saaqaa ku dhimahayle midna damaanaa la yidhaahaa midda camal oo shab ay ku siinaya baarkaadi waxaas waa jaray haddaad sirgaas ku siibi kartaa taa laagta ma siibinto falaaraa la yidhaahaa haddaa oqdadku gantona iyadoo sideeda oon oon midina loo qaadin oo wax kasta lagu dhifinays iyadoo sideeda ay soo dhici haddii aad oqdad qabto aad gantid waxyaabahaas ay ugaartana ay leedahay kala dambeyntaas iyo kuraastaasna kala leedahay hadda kabdhoodaan dheelinaa kusoo dhawow sidoo kale mid ka mid ah dadka usoo daabasho tago ciyaartan ayaa sheegay in halkan ay keento jaceyl uu u qabo ciyaarta kamuuntuurka wuxuuna tilmaamay inuu ka mid yahay taageerayaasha dhinacyada tartamayo annaga waxaan nahay dadka daawashada u yimaado maalin kasta ayaan nahay oo mataqaanaa meesha maxabba ay keento si gobolka ee dadka kabdhoodka dheelo oo laba koox eh si micnaha aan u taageerno gobolkeenna ee, tuulooyin hoos yimaada ayaa jiro marmar la tartamo si u badiyaan aan annaga u daawanaa aan u taageernaa maadaama aan gobolka joor u dhalanay maalin hadda waxaan goobjoog ahay tuulada shaan la leeyahay oo joor hoos timaado in micnaha ay ka badiyeen maalinkaas anaa goobjoog ahay Ee, maalin kale meelo kalea loogu yimid tuulada hadda ma xasuusto laakiin waa isbarbar dhaceen Ee, daawashadaas waxaan mataqaanaa saas ugu nimaadaa inuu gobolkeena mar walba uu badiyo ciyaarta kabdhoodka ayaa ka mid ah ciyaarta soo jireenka ah waana dhaqan ku weyn bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaana inta badan isticmaalo dadka reer miyiga
wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle ayaa kulan wadatashi ah ka daafurtay magaalada tan jowhar wariyaha iyaga maryameshi cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
ujeedada kulankan oo ahaa wadatashiga siyaasadda qaranka ee macalinka waxaana kasoo qeyb galay dhammaan maamulayaasha iskuullada magaalada jowhar macalimiinta mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe iyo qeybo kamid ah bulshada rayidka oo lagu gorfeynayay sidii ay qeyb uga noqon lahayd qaabka wadatashiga wasaaradda waxbarashada hirshabeelle oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada dowladda dhexe ugu horeyn waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hirshabeelle amiin mukhtaar axmed siyaasadda macalinka ah ee heer qaran ee lagu qabanayo hirshabeelle runtii waa yani arrin oo heer qaran ah waxaa hore loogu soo qabtay isteedyada yani soomaaliya qaar ka mid ah qaarna way dhiman yihiin waxaa loogu qabanayo waxay tahay in yani state kastaaba uu ku darsado qorshaha uu ka leeyahay macalinku macalinku waa aasaasaha ama baraha yani waxbarashada waxbarashadu waxa weeye waa waxa keliya ee bulsho ama dhaqan ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama nabad ha noqoto ama in laga baxo fakri waa waxa keliyihii looga bixi karo waxbarashada waxaa la yidhaahaa waxbarashadu waa hubka ugu adag ee dunida lagu bedeli karo marka maanta waxaan u fadhinaa inaan dejino siyaasadii macalinka ee heer qaran aheyd qeybtii aan ku lahaynay ee hirshabeelle runtii macalinku waxa weeye waa wax badan oo bixiya dhammaantiin waxaad tihiin macalimiin maamulayaal yani shaqaale dowladda u shaqeeyo ee arday soo ahay wax soo bartay marka muhiimadda ay leeda waa naqaanaa marka waxaan rabnaa in aan ku darsano yani inaan dhihi karno beritole macalinka siyaasadii loo dejiyey saan ma ahayne saan ay aheeday dhammaantain waxaan wada metelnaa hirshabeellaan maanta metelnaa runtii waxaan rabnaa inaan macalinka aan gaarsiino sida yani xildhibaanimada ama wasiirnimada in waxaan rabnaa beritole macalinku uu noqdo wax qof walba ay tidhaaho waxaan rabaa inaan macalin noqdo oo xasaanadaas oo kale oo la mid noqdo oo hadda markii aan dejino siyaasaddan waxaa la samayn doonaa tababaraa la samayn doonaa macalin aan ka diiwaan gashanayn wasaaradda dhexe ee federaalka ama wasaaradaha maamul goboleedyada macalin looma aqoonsan doono hadduu yahay mid ka shaqeeyo dugsi hoose
kulankan ayaa intii uu socday waxaa la isku dhaafsanayay fikrado wax ku ool ah iyadoo macalimiin jaamiciyiina oo khibrad macalinimo ku dheer tahay iyo aqoon-yahano kamida gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ay soo jeedinayeen fikrado muhiima oo qeyb ka noqon doono siyaasadda qaranka ee macalinka ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay dardaaranna u soo jeediyey ka qaybgalayaasha iyo mas-uuliyiinta waxbarashada dowladda dhexe ka socotay wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada hirshabeelle abuukar xasan abuukar waxaa maanta horteena joogo bahda waxbarashada caasimadda hirshabeelle jowhar barnaamijka maanta oo ay noo wado wasaaradda waxbarashada federaalka oo ah ka qayb qaadashada siyaasadda qaran ee macalimka oo la rabo inaad wax ku dartaan waxna ka reebtaan waa ogsoon tihiin shan iyo labaatan sano ka hor waxaa iska jiray burbur laakiin siday micnaha loo bilaabay dowladnimada ama dhabbaheda lagu socdo waxaa la rabaa in wax kastaba lagu jaangooyo qorsho oo ah horumarinta dalka wasaaradda waxbarashada oo ah meesha ay kasoo baxaan dadka dhisi lahaa wadanka ardaydii lagu jaangooyo cilmi iyo aqoon waxaa loo baahan yahay inaad maskaxdiina tuujisiin hir shabeelle matalaysaan waxaad tihiin aqoon-yahanadii magaalada joogtay waxaana ila soo xulay inaad micnaha aada bixisaan wixii ku jiro maskaxdiina inbut geliya waxna ka reeba laakiin waxaa inlaga rabaa inaad si wanaagsan u qayb qaadano waxaa la midnahay maamul goboleedyada ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale waxaa laga soo ururay ayagana ra'yi iyo fikradahooda wixii wanaagsan oo lagu dhaqmi lahaa kulleysa ogsoon tihiin waxaan ilaga rabaa marka inaad dadaalkiina mujisiin inaad matalaad fiican aan ku yeelano haddii aan nahay hirshabeelle anigoo huba inaad tihiin micnaha dadkii looga fadhiyey inay qayb fiican ka qaataan waxbarashada horumarinteeda soo dhowaada walaalaheen noogii wasaaradda federaalka waa soo dhoweynaynaa ayagana waxaan leenahay tababarka amba aqoonsiwaarsiga waa noo furun yahay kulankan oo ahaa mid muhiima ayaa ku soo dhammaaday si nabada ah
hoosudhac xooggan ayaa ku yimid qiimaha lagu kala iibsado liindhanaanta ee suuqyada magaalada tan jowhar wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
sayladaha lagu iibiyo liindhanaanta ee magaalada jowhar ayaa maalmahan laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran maadaama lagu jiro xilliga la gurto midhaha liinta ee beeraha deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe waxaana suuqyada ka jira dhaqdhaqaax ganacsi oo xoogan oo ay wadaan beeraleyda usoo go'day midhaha liinta iyo ganacsatada iibiya qaar ka mid ah ganacsatada iibiya midhaha liindhanaanta ee suuqyada jowhar ayaa sheegay in xilligan uu hoosudhac ku yimid qiimaha la iibiyo liindhanaanta iyagoo tilmaamay in noloshooda ay ka maareeyaan ganacsigaasi qabowgal kala duwan tahay see oo carada ay qabow u noqotay liintana qabow u noqotay maayo dadka ganacsadoo iibsadaan ku jirnaa marna waa lagu shiiday marna waa ka qayraynaa firiska naagaha keenayo afartan kuna laaga tirnaa afartan iyo shan konton si un kalena u kala gadanaynaa ayaan dhexdaas waxaan gadanayni afartan kun adeertaana waa noo soo dhacday sidii hore maha alxamdulilah sidii hore allah noo dhiibtay goobta kun shilin farxabo ninkaa xabad iga doonana waa siinaa ninkaa boqol iga soo codsadana waa siiyaa afartii shan kun dhan kun oo shilin aad iyo aad ebel boqolkeeda ayakan toddobaata uga qaadayn haddana boqolkeeda soddon iyo afartan meelahaas ugu soo kala qaadoyn lixdan algadaad mar hor labaatan kun dambe shan kun algada jira egeeda ebar ka noqotay tuuqalenka gadaa boqol boqol lee loo xisaabaa bas boqolkii konton kun toban kun shan kun lee sawareed macaa oo ku jira waxaan ka ganacsadaa horta liin liintii ahaatee shilid haddii keenta laga ganacsado wuu qaadaa soddon maya soddon kunaa lagu qaadaa waxaa la gadaa soddon iyo shan ganacsadaan ka qaataa maalinbeen shiilaan ka qaadnaa aan ka tirsanaa waa kasii tirsanaa waana laga sii tirsadaa saddex xabo laba xabo shan xabo shan laba kun waxaa noogu jirto hal xabo laba xabo kun shan xabo laba kun saddex kun laba kun si ay suuqa u kala fiican yahay baa haddana waaba suuq maba jiro danaad qaadnay haddana xaraysan liin dhanaan badan ayaa xilligan kasoo go-aya beeraha taas oo sabab u noqotay hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo waxaana inta badan xilyadan suuqyada juhor lagu arkaa geedmirootyo kala duwan sida liindhanaanta iyo cambaha
weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowhar markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarrifka iyo suuqada ee warka habeennimo waa kan waryahayaga cusmaan cabdalla cusmaan oo inoo soo jeediya waa mahadsan tahay cabdiwahaab cadow maxamuud dhegaystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada idaacadda isnaaye magaalada jowhar warka caawa waxaan ku eegi doonaa sarifka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar waxa ay ka marayeen maanta oo markaas isniin ahayd gacanka hore waxaa boqolka doolarka maraykanka lagu kala sarifanayay suuqyada magaalada jowhar laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka gacanta dambena uu ka ahaa laba milyan lix boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah kontonka doolar waxaa suuqyada magaalada jowhar lagu kala sarifanayay maanta oo isniin ah milyan iyo saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga halka bixintiisu ay ka ahayd milyan saddex boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga afartanka doolarka maraykanka waxaa lagu kala sarfanayay hal milyan lacag ah oo shilinka soomaaliga halka bixintuna ay ka ahayd milyan iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah soddonka doolar waxaa lagu kala sarifanayay suuqyada magaalada jowar toddoba boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga halka bixintuna ay ka ahayd toddoba boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah labaatan iyo shanta doolar waxaa la kala sarfanayay lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga gacan ka hore gacanta dambena waxa uu ahaa markaasi lix boqol konton iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah halka labaatanka doolar lagu kala sarfanayay shan boqol iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga bixintiisuna uu ka ahaa markaasi shan boqol labaatan iyo saddex kun oo shilinka soomaaliga ah tobanka doolar waxaa lagu kala sarfanayay lacag dhan laba boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga halka gacanta dambena uu ka ah laba boqol lixdan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga boqolka riyaalka sacuudi carabiya waxaa la kala sarfanayay lacag u dhiganta markaasi lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixintiisa ama gacanta labaadna uu ka ahaa lix boqol iyo lixdan kun oo shilinka soomaaliga xubinta sarifka iyo suuqyada warka habeennimo idaacadda isnaa saaxiibayaal intaasa inoo joogto aan dib idinku celiyo qaybaha kale ee warkeenna ka haray
aan halkaas kaga gudubna dhegaystayaal xubinta sarrifka iyo suuqyada ee warka habeennimo markana akhbaaraadka dibadda dalka siishilis ayaa diiwaan geliyey kiiska qofkii ugu horreeyey ee u geeriyooda xanuunka covid sagaal iyo toban dalka siishilis ee bariga afrika ayaa shaaciyey in ay diiwaan geliyeen kiiskii ugu horreeyey ee dhimasho ah oo la xidhiidha xanuunka covid sagaal iyo toban laamaha caafimaadka ee siishilis ayaa sheegay in bukaanka geeriyooday uu ahaa nin toddoba iyo konton jir ah waxaana ay sheegeen in isbitaalka la dhigay habeenkii uu curanayay sanadka laba kun kow iyo labaatanka seeshilis ayaa haddii diiwaan gelisay lix iyo toban kiis oo xanuunka korona ah kuwa oo saddex ka mid ah laga diiwaan geliyey jasiiradda barasliin oo ahaa jasiiradda ugu dadka badan ee dalkaasi seeshilis oo ka kooban ilaa boqol shan iyo toban jasiiradood ayaa kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka covid sagaal iyo toban ah diiwaan gelisay afar iyo tobankii bishii maarso ee sannadii laatay ee laba kun iyo labaatan guud ahaan tirada bukaanada xanuunka korona ee halkaas laga diiwaan geliyey ayaa ah saddex boqol labaiyo labaatan bukaan oo laba boqol saddex iyo labaatan ka mid ah ay ka bogsadeen xanuunkaasi xukuumadda seeshilis ayaa toddobaadkii hore soo rogtay xayiraado la xidhiidha xanuunka korona iyada oo albaabada u laabtay dugsiyada waxbarashada kiniisadaha iyo goobaha jimicsiga si loo yareeyo faafitaanka xanuunka oo ku sii badanaya dalkaasi sidoo kale xayiraado ayaa la saaray dhanka duulimaadyada iyada oo shirkadahana loogu baaqay in ay ku shaqeeyaan hannaanka onlaynka ah marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada asaasiga ah warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jawaar oo idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cadow maxamuud islamarkaana inoo farsameyn injineer zaki waa inageynta intaa warka warkiisa xii ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciddii warka naga siigu waxay dib kaga daalacan kartaa websaytekeenna raadiyo isnaay doodesow